Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Jubbaland Cabdulaahi Cabdiqaadir Aadan Qaanuuni oo howlo shaqo u joogay degmada Dowley ayaa kulan muhiima la qaatay maamulka degmada iyo bahda cadaaladda degmada Dowley ee gobolka Jubbada Hoose kulanka ayaa intiisa badan lagu lafagurayay sidii kor loogu qaadi lahaa arrimaha cadaaladda iyo siday bulshada magaalada u heli lahaayeen adeeg cadaalad oo dhammaystiran agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland Cabdulaahi Cabdiqaadir Aadan Qaanuuni ayaa ku booriyay maamulka degmada Dowley inay kor u qaadaan adeega cadaaladda markaba waxaan u baahannahay inaynu iska waraysano xaaladda amniga iyo cadaaladda degmada Dowley runaantii intaan degmada Dowley joognay horena aanu mid waxaan badbaadinayaa shaqada fiican ee hayaan maamulka guud ee degmada Dowley gaar ahaan laamaha amniga iyo cadaaladda oo la ii sheegay inay wada shaqayn fiican run ahaantii ay ka dhex jirto hadday noqoto qaybta c i d da iyo booliiska xeer ilaalintii maxkamaddii amniga guud ee degmada maamulkii degmada guud cadaaladuna de waa bundhagga dowladnimada haddaynu cadaalad helno bulshada waxaynu ku xukumi karnaa waa in cadaalad ay heshaa bulshada degmada dhobley laakiin haddaan adeeg cadaalad ee dowladdu bixin karin dee dowladnimo ma jirto run ahaanti adeeg walba kolaad bixiso caafimaad bixiso waxbarasho bixiso biyo bixiso haddaan laga helin adeegii cadaaladda ma noqonayso dowladnimadaad ma dhamaystira marka amniga iyo cadaaladduna way isbaritaaraan mid walba midka kagama baaran haddii la rabo in cadaalad la helo waa in amni la helaa haddii la rabo amni in la helana waa in cadaalad la helaa waxaan u baahannahay marka hadday nahay maamulka degmada dhobley iyo laamihii cadaaladda iyo amniga sideynu ku horumarin karnaa maxaa caqabadooyna hortaagan dowr intee leeg maanta waxaan rabaa inayn dowrar kala qaadano annagu haddaanay wasaaraddii cadaaladda dowr maxaa leeg oo annaga ka qaban karnaa horumarinta cadaaladda iyo amniga degmada dhobley maamulkii degmadu qayb intee leeg ayuu ka qaadan karaa horumarinta adeegyada cadaaladda iyo amniga degmada dhobley laamaha amniga iyo cadaaladduna sidee u wada shaqayn karaan mid walba dowr intee leh ayuu waxaway qaadanaya bulshadu markay aragto laamihii cadaaladda iyo amniga wada shaqaynaya mid walba shaqadii saxdahaa ku dhacay cadaaladdii dadku waxay usoo dooranayaan laamihii saxdahaa ee dowladda taasoo inoo horseedi karta inay dhobley noqoto meel horumarsan sida haddaba ay uga horumarayso dhinaca ganacsiga sida ay uga horumarayso dhinaca populationka waxaa marka waxaan u baahannahay inaynu ka hadalno maxay tahay caqabadaha ina haysta amnigo kale iyo cid caqabadaha waxawy cadaaladda ka haysta garsoorka lafsirkiisa caqabadaha iyo howlahaas haysta caqabadahaas marka inaysan noqon wax kulli kismaayo lagu xawilay reer doobley maxay qaban karaan kadibna maamulka guud muxuu qaban karaa hadda sanadka horena waan imid haddana waan joogaa dee qolkanunba maxkamadoo dhan ku dhex jirtaa oo iswada tag gudoomiyaheedii iyo kaaliyaasheedii iyo garsoorayaasheedii sideen uga baxnaa marka sideen uga wada qayb qaadan karnaa hawshaas sidoo kale waxaan rabaa inaan ka wada hadalno maxaa la yidhaahdaa caqabadaha kale ee hadda cadaaladda haddii maxkamaddu ay waxaa weeye ay xukunto xukun markii dambe maxkamaddu xukuntana marka horeba la gaarin wasaaradda cadaaladda diyaar waxaa unahay inaan u qareenno hadda kismaayo waxaa ka dhisnay xabsi weyn oo casriya kulli waad ka arkaysay maafilaya warbaahinta oo run ahaanta hadda la qalabeeyey xataa sariirihiisi wixiisii isla wata waxaan rajeynaynaa in